إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسigani toddoba iyo toddobaatanaad oo nooga bilaabanaya aayadda labaatan iyo saddexaad ee min suurati shura qaala allahu tabaaraka wa tacaala daalika fadligaas lasoo sheegay alladii waa midka yubashir allaahu alla uu ugu bishaaraynaa cibaadahu addoommadiisa alladiina addoommada aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha wan wanaagsan qulda nabiga suubano laa as'alukum idin weydiisa maa calayhi cala albalaaq gaarsiinta aan diintaynin gaarsiina dusheeda ajran wax ujraa idinku weydiisa maa ila almawadata kalgacalo maahane fil qurbaa qaraabadnimada naga dhaxayda aada ugu jeclaataan waman yaqtarif qofkii kasbada oo shaqaysta xasanatan wanaag nasid low waan u siyaadaynahu alla yidhi fiihaa xasanada dhexdeeda xusnan wanaagaan u siyaadinaynaa ina allaaha alle qafuurun waa mid dhaafi badan bidunuubi dembiyaalka shakuurun waa mid shukrin badan lilqaliili camalka yar oo qofku sameeyey am yaquuluuna gaalama waxay leeyihiin iftaraa maxamed wuu abuurtay calallaahi alla dushiisa kadiban been fa in yasha ilaa alla hadduu doono yakhtim waa xiraa calaa qalbika qalbigaaga ayuu xiraa wayamxullaahu alla waa tirtiraa albaadila baadilka wayuxiqu alla waa sugaa alxaqa xaqa bikelimaatihi kelimooyinkiisuu ku sugaa innahu alle caliimun waa mid u ogaal badan bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibka aayaddan uu casharku ka bilaabanaa waxay ku xidhan tahay aayaddii casharkii hore ama dersigii hore u dambeyday oo daalikana waxaa lagu ishaaraa daalika huwa alfadlu lkabiir fadligaas kabiirka ah ayaa lagu ishaaraa ilaah wuxuu ihi subxaana daalika fadligaas kabiirka ah oo beeraha jannada ee u sugnaaday mu'miniinta alladii waa midka yubashiru llaahu alla uu ugu bishaaraynaa cibaadahu addoommadiisa alladiina addoommada aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha un wanaagsan fadligaas la soo sheegay iyo jannaadkaas waxay u soo xasilaydaa oo helaya qofkii laba sifa laga helo aliimaan waalcamalu saalix qulna nabiga subanow laa as'alukum inu weydiisamaa calayhi cala albalaaq gaarsiinta aan diintaynin gaarsiinayo korkeeda ajran ujro idinku weydiisamaa ila almawaddata kalgacalo maahane fil qurbaa qaraabanimada naga dhaxayda aada ugu jeclaataan ila almawaddata filqurbaa maxaa loola jeedaa laba macnaba way ku fasiraan mufasiriintu macnaha koowaad wuxuu yahay waa macnaha a'imo badan oo ay doorteen oo uu ka mid yahay alimaam xaafid ibnu kaiir macnaheeda waxay tahay diinta aan idiin sheegayo iyo nusxiga aan idiin nasteexaynayo idinkagaba doonayo wax adduunyoah haddaadnaan i raacayn oo aadnaan xaqa aan idiin sheegay iigu gargaarayn kaliya igu tixgeliya qaraabanimada naga dhaxayda oo dhulkiinna iga reebo iga joojiya oo diin ahaan maxabba diiniya haddii laydinka waayey maxabbadda iska dabiiciga ahe qaraabanimada ka dhaxayda war taasa laydinka helo oo qaraabanimada naga dhaxayda darteed shartiinna iiga daaye taas waa macno waana macnaha uu rajaxay xaafid ibnu kaiir oo xaafid ibnu kaiir macnahaasuu ku bilaabay marka ugu dambeeyeyna macaanida kale uu sheegana isaguu rajaxay wuxuuna yidhi imaamu bukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey daawuus inuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaasaa la weydiiyey ila almawaddata fi lqurba maxay tahay macnaheeda saciid ibnu jubayru ardagii cabdulaahi ibnu cabbaasa oo jooga meesha aa yidhi qurbaa aali muxamedin nebi muxamed aheelkiisa iyo qaraabadiisa in la jeclaado wey waxaan idin weydiisaahoo kaliya qaraabadayda jeclaada saas weeyu cabdulaahi ibnu cabbaas aa wuxuu yidhi cajilta waa degdegta yidhi saciid ibnu jubayrow waa aad degdegta aayadda tafsiirkeeda waad ku degdegta ina nabiya sala allahu calayhi wasalama lam yakun batmun min qurayshin ilaa kaana lahu fiihim qaraaba ma jirin jufo quraysh ka mid ah ilaa nabiga qaraabuu ku lahaa jufo kasta oo quraysh ka mid a nabiga qaraabuu ku lahaa marka nabigu wuxuu leeyahay uu yidhi oo aayadda macnaheedu ay tahay waxaa la leeyahay wax kale idin weydiisanmaa ee qaraabanimada aniga iyo idinka naga dhaxayda war intaas ugu xidhiiriya taasuna waxay keenaydaa inay dhibka ka daayaan koo oo ay intaas ugu nusreeyaan kolba haddaysan diin ahaan u raacin xataa aayadda marka macnaheedu waxa weeye wax kale ini weydiisa maayo haddaadnaan diin ahaan ii raacin war qaraabanimada naga dhaxayda igu tixgeliyo dhibkiina iga daaye waa saas xaafid ibnu kasiirna suu u waday wuxuu yidhi xaqu wuxuu yahay tafsiirka aayadda waxa uu ku fasiray alimaam xabruulumma imaamkii ahaa ummaddan caalimkeeda oo ahaa turjumaanka qur'aanka oo cabdullahi bni cabbaas ah ee imaamu albukhaarina saxiixiisa ku wariyey waa macnahaas macno kalaa jira oo macnahaan xaq u ah haddaan xataa aayaddu tusayn a'immada gobol ka mid ora aayaddayba ku fasireen macnahaas wuxuu yahay in la yidhaahdo laa as'alukum idin weydiisamaa calayhi cala albalaaqi ajran ujro ila almawaddata ilaa an tawadduu inaad jeclaataan maahane filqurbaa ay qaraabati qaraabadayda inaad jeclaataan intaasaan idinka rabaa macnahaas aayadda cabdullahi ibni cabbaas wuu diiday in lagu fasiro laakiin ka macno ahaan waa macno xaq ah nabigana ka sugan saxaabadiisana ka sugan xaafid ibnu kaiirna markuu aayadda macnaheeda sidii horon sheegnay u fasiray uuna yidhi macnaha uu ku fasiray turjumaanulqur'aana sawaabkiiya wuxuu yidhi inkiri mayno dardaaranka ahlu beydka nabigu uu dardaarmay sala allahu calayh wasalam ma inkirayno taas mana inkirayno in laysku dardaarmo in aalubeydka nabiga ixsaan loo sameeyo oo la ixtiraamo oo la karaameeyo maxaa yeelay waa duriya tayiba waana caruurtii ka dhalatay guriga ugu sharaf badan ee dhulka korkiisa lagu arkay guriga ugu sharaf badan ee dhulka korkiisa lagu arkay waa duriyada nabi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo ahelkiisa duriyada aalubeytka duriyada nabi maxamed markaan leenahay waa faadimo caruurtii ka ficantay wey laakiin keligood aalubeytka maaha aalubeytka keligood ma ahane waan sheegi doonaa qayb ka mida aalubeytkee marka waa duriyada ugu fadliga badan guri adduunka lagu helay sidaas darteeda nabiga sala allahu calayhi wasalam axaadiis saxiix ah oo sariixuu uga dardaarmay in la jeclaado la qadariyo la karaameeyo aalubeytka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday xadiiska imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey min xadiidi zayd ibnu arqam inuu nebigu yidhi innii taarikun fiikum faqalayni laba arrimoodoo culculusaan idinkaga tegay laba culculus waa maxe kitaab allahi wa citratii kitaabka alleh iyo qaraabadeyda kitaab allahi wa citrati waa xadiis saxiixulmuslim kitaabka alluu ku cadfay nabi maxamed sala allahu calay wasalam qaraabadiisa marka waa waajib diini ah in qaraabada nabiga la jeclaado la qadariyo la xurmeeyo la xifdiyo weliba nabigu wuxuu uhi wainahumaa lam yaftariqaa xataa yarida cala alxawd mana kala hadayaan kitaabka alleh iyo qaraabadaydu ilaa ay xawdka ku soo arooraan marka kitaabka alle iyo qaraabada lama kala reebi karo waa inaad qaraabada nabiga ee mu'miniinta ah ee reedkii nabiga qaaday ee dariiqadii nabiga ku socda waa inaad jeclaato oo aad qadarido sidaasaa waajiba kitaabka alle iyo iyagana aadan kala reebin ood kitaabka allena jeclaatood xifdido waana dariiqadii ay saxaabatu rasuulilaahi ku soco jireen oo saxiixu lbukhaari imaamu lbukhaari saxiixiisa wuxuu ku wariyey abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu inuu yidhi urqubuu muxamadan fii ahli beytii war u ilaaliya nabi muxamed aalubeytkiisa u ilaaliya nabi muxamed aalubeytkiisa wuxuu ku yidhi abubakr sidiiq caliy bn abi aalib wallaahi laqaraabatu rasuulilaahi sal اllahu calayh wasalama axabu ilaya min an asila min qaraabatii ilaahan ku dhaartay ee qaraabada nebi muxamed sal allahu calayh wasalam inaan xidhiiriyo ayaan jecelahay waxaana ka jecelahay inaan qaraabadeyda xidhiiriyo sidaasaana diin ah waana midda abubakar dad uga fadli badnaaday qaraabada adiga kula dhalato eelkaaga xidhiirinta aad xidhiiraydo waa inaad ka jeclaato aalubeytka inaad xidhiirido waa inaad ka jeclaato wakadaalika cumar ibnu khadaab bal hadalkan u fiirsada cumar ibnu khadaab wuxuu ku yidhi cabbaas ibnu cabdilmualib wuxuu ku yidhi wallaahi la islaamuka yowma aslamta kaana axabba ilaya min islaami alkhadaab low aslama wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab markuu cabbaas soo islaamay oo nabiga adeerkiisa uu yidhi islaamka aad islaamtay maalinkii aad islaamtay islaamiddaadaasaan ka jeclaa aabbahay inuu islaamo cumar abbihiis ma islaamin gaalnimo ku dhinto aabbahay inuu islaamo oo naarta ka badbaado iyo adoo nabiga adeerkiisa inaad islaamto adiga inaad islaamtaan jeclaydu wallah oo muxuu u jeclaada sababtu u jeclaada maxay tahay wuu fasiray wuxuu yidhi lianna islaamaka kaana axabba ilaa rasuulillaahi min islaami alkhadaab maxaa yeele adiga islaamidaada iyo aabbahay islaamidiisa labadaba nabigu waa jecelya laakiin wuxuu sii jecelya adeerkiisa inuu islaamo jacaylka nabiga marka waa in jacaylkaygu raaco sidaas abubakar iyo cumar ay u hadleen waa midda ilaahay u doortay noqdeen basharkao dhan kuwa ugu fadli badan bacda nebiy sala allahu calay wasalam aabbihiis inuu islaamo naarta ka badbaado iyo nabiga adeerkiis inuu islaamo haddaan laysla helayo wuxuu jeclaaday cumar nabiga adeerkiis sala allahu calay wasalam ilaa nabiga taas jecel sidaasa alla u doorta maaha wax iska doondoon lagu helo waa sifa haaliya ah sidaasa ilaahay labadooda uu dadka uga fadliya saas macnaheeda waxa weeye aalubeytka nabiga in la jeclaado yayihiin aalubeytka nabiga zayd ibnu arqam ayaa xadiiska saxiix muslimka caddeeyey kow aalubeytka nabiga waa zawjaadka nabiga kow ka ah zawjaadka nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa kow ka ah ugu horeeya waxayna noogu imaan doontaa suuratulaxsaab inay kow ka yihiin waxaa kaloo ka miduu yidhi markii la yidhi yaa weeye aalubeytka waxaa la weydiiye la yidhi alaysa nisaau min ahli beyt miyaysan nabiga zawjaadkiisu aalubeytka ka mid ahayn waa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi inna nisaahu min ahlibeyti nabiga zawjaadkiisu aalubeytka waa ka mid kadib uu yidhi haddana dadka sakadu xaaraamta ka tahay iyo sadaqada dadka sadaqadu xaaraamta ka tahay kuwaasaa laydha aalubeyt yayihiin al markaasuu yidhi hum aalu caliy waa wax alla wixii cali ibnu abi daalib ka farcamay wa aalu caqiil iyo caqiil ibnu abi aalib oo cali la dhashay wixii ka farcamay wa aalu jacfar iyo jacfar ibnu abi aalib wixii ka farcamay oo cali la dhashay iyo wa aalu cabaas cabaas ibni cabdilmualib wixii ka farcamay kuwaas weeyu aalubeyt soomaalida ayaan darada haysataa waxay tahay aalubeytka asal inay jeclaayeen waa muuqataa laakiin jacaylkii inta xoogaa loogu dhex gambaday oo dad waxa weeyaan ayaga sharwadayaala oo aan diin iyo ilaalayn midna wanaag aalubeyt u sheegteen ayaa kadib xoogaa markay hurdadii ka kaceen ay aalubeytkii o dhan isla tuureen oo qofkii aalubeyt sheegtada ay necab yihiin ba-aad mooda waana shar kale waa laba sharood marka hore kuwa oo mufsidiina oo maaragtay iskaga qaraabanaya oo ku tuugsanaya ay arkeen waa la yska dabashu tuug kastaa markuu sheegtay oo kuwa la yaqaano nasabkooda la yaqaano inay hebela oo tuugahayo geeldhacaha iska sheegtay oo xoogaa ku helay kadib markii dadkii baraarugayna wax alla wixii aalubeyt sheegtay iska tuuray taasuna waa dalaal kale xaquna weligiis labadaasu u dhaxeeya quluwiga iyo jafaada quluwiga iyo jafaada quluwiga waxa ah qofku wuxuusan ahayn in laga dhigo qof iskada waxa weeyaan qaraabataa oo aan wax diinu ilaalaaya la arag in waxa weeyaan cirka la geeyo la yidhaha waa aalubeyt sawaabki maaha aalubeytka waxaa laga rabaa diinki inay raacaan sida dadka kale ay waajib ugu tahay ay ugu waajibta iyagaba taas waa la rabaa haddii marka taas waa sida saxda oo waajibay ku tahay oo qof iska qaraabataa hundiin u aaba yeelayn aalubayd inuu yidhaahdo ma ahan ama uu waxa weyn dadka uu ku dhaco haddana sidoo kale qofkii aalubaydka ahaa dhowr tuugoo sheegaydaan arkay in aalubaydkii loo tuurana waa dalaal kale marka quluwiga iyo jafaaga diinka ka dhexeeya oo waa maxay waxa weeyaan qof asagii ahlu dalaalahoo shirki iyo quraafo iyo qaraab kuliyo ku nool ah inaan ummaddahu waxa weeyaan looga dhigin imaam oon la dhihin waa aalubayd ee qof kasta aalubayd iyo qayrkoodba waajib ay ku tahay diintu waa sax ta labaadna jafaa inaan markaad aragtay dhowr tuug aan aalubaydkii oo dhan la tuurin oon la dhihin xuu ah aalubaydka madooba soomaaliya ku hadlaayo ma yaa kuu sheegay meelay ku nool yihiin aalubaydka culummada ahlusunuun kutubo badan ay ku nasgareeyeen inay waxa weyn aalubaydka meel kasta ku faafeen oy luqo kasta ku hadlaan oy cajamiga dhex galeen saas ay caddaynayaan ahlusunnunka kutubtoodana ku amqar aalubaydkii waa faafeen meelo badanay tageen lahjado badanay ku hadleen jinsiyad badanay dhex galeen waddan kasta inay joogaana dhici karta marka qofka hadduuba asharaaf sheegana aalubayd nasaraan u sheegana dadka nasabkooda lama taabto waa la sallimo waa laga leexda soo isaguba sheega maxaad ka rabta ku qadari adiga waxaad qadari waa aalubaydnimada soo maa waa shay sharci ah inaad qadarida ku qadari intaasaa ajar alla kugu siinaa mar hadduusan qofkii faasiq ahayn faasida khalaas marka waa in la helaa quluwiga iyo jafaaga wax ka dhexeeya quluwiga in lagu xadgudbo waxa weeyaan muqayid layska yidhaahdo waa aalubayd oo sidaas imaam looga dhigta waa qalab qofkii aalubaydka haya toosnaa in la yidhahdo aalubayd ma ahan mar hadduuba soomaali ku hadlaayana waa dalaal kale adugu luqayd ku hadlaan miyaad soo tira koob khalaas qofkii asharaaf ah ee nasabkaas sheegta adiga nasabkaaga yaa sugo raadiyo maxaad ka rabtaa kiis khalaas waa inaad ku qadaridood ku xurmaydood ku ilaalido ood sidaasna ilaahay uga ajir raadsato sidaas weeye marka quluwiga iyo taqsiirka labadaba waa qalab marka ilahay in looga cabsado wey oo aalubaydka iyo asharaafta la jeclaado jacaylkiina uusan noqon mid oo waxa weeyaan dalaal iyo inxiraaf keensadana uusan noqon oo quluwiga iyo jafaaga labadaba la yska daayo wey sidaasaa saxdiya waana runtii waa labadaas wax kastana waxyaalaha oo miisaan la-aan badanoo jirta wey oo waxaa arkayda hadda fiiri qubuuraha kulli tobannaan masalaa la miitaali karaa qubuuraha dad ku xadgudbe oo dawaafo oo ciid ka qaato oo shardi ka xirta markii la arkay waxaa soo baxay dad inta xoogaa tawxiidkii ku baraarugay aan weligoodba qabri siyaaran oon ag istaagin waana iyaduna waa sunna nabiyoo laga tegay sunnadii nebi maxamed oo laga tegay soo ma jeedo sunnadii nebi maxamed oo laga tegay soo ma marka mar kasta quluwigu qayr ma leh jafaaguna qayr ma leh adiga qaladkana diin diinkana ilaali waana nuucaas marka aalubaydka waa in ilaahay looga cabsadaa nebi maxamed aa yidhi sala allahu calay wasalam waa idin kaga tegay qul waxaa tira nabiga subanow laa asalukum inin weydiisamaa calayhi cala albalaa gaarsiinta diintaan inin gaarsiinayo ajran ujro idinku weydiisamaa ila almawaddata kalgacalo maahane filqurbaa qaraabanimada naga dhexaydaad ugu jeclaataan waman yaqtarif qofkii shaqaysta xasanatan wanaag nasid lahu waan u siyaadaynahu ilaah yidhi fiihaa xasanada xusnan wanaagaan ugu siyaadayna qofkii xasano shaqaysta waa loo toban laab toban goora ilahay u laalaab toddoba boqol ka badan ilahay waa usii laalaab ina allaaha alle kafuurun waa mid dembi dhaaf badan oo dunuubta dhaafa shakuuru waa mid shukrin badan oo in yaroo qaliiloo qofkuu sameeyey uu in badan ku abaalmariya am yaquuluuna gaalama waxay leeyihiin iftaraa wuu abuurtay muxamed calallaahi alla korkiisa kadiban been masaasay leeyihiin waa been oo waxay leeyihiin qur-aanka alle kuma soo dejine waa asaga been uu samaystay fa in yasha illaah alle hadduu doono yakhtim waa xiraa calaa qalbika qalbigaaga hadday dhici laheedu ilaah leeyahay subxaanau wa tacaala inaad ilaahay ku been abuurato ilaahay qalbigaagu xidhi lahaa oo qur-aanka ka siibi lahaa waxayna la macno tahay ilaahay qowlkiisa walow taqawala calaynaa bacda alaqaawiil la akhadna minhu bilyamiin hadday dhici laheed waysan dhicine in waxa weeyaan aad nagu been abuurto hal kelima hadduu nabigu inu nagu been abuurto ay dhici laheed la akhadna minhu bilyamiin midigtan ku qaba lahayn ilah yidhi subxaana wa tacaala uma laqatacna minhu lwatiin kadibna halbowlaha watiinkaan jari lahayn tan waa sidaas oo kale fain yasha illaah ilaa hadduu doono yakhtim waa xiraa calaa qalbika qalbigaa nebi maxamedow hadday dhici laheed macnaa inaad ilaah ku been abuurato ilaahay qalbigaagu oodi lahaa qur-aanka iyo waxayguu ka siibi lahaa laakiin taasu ma dhicin wey wayamxullaa ilaahay waa tirtiraa albaaila baailka baailka iyo waxa weeyaan jidaalka xaqa lala doodayo ilaahay waa tirtiraa wayuxiqu ilaa waa sugaa alxaqa xaqa bikelimaatihi kelimooyinkiisu ku sugaa kelimooyinkiisu ku sugaa waa maxay kelimaadkuse waa maxay kelimaadku waa kelimaadka qadariga iyo kuwa sharciga ah kelimaad qadariga waxa weeye waxyaali alla qadaray ilaaha wuxuu qadaray inuu u gargaaro dadka muminiinta awliyadiisa ah waa qadar marka ilaahay xaqa waa sugaa wuxuuna ku sugaa qadaridda uu qadaray inuu u gargaaro xaqa laaqlibanna ana wa rusuli ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ballan uu qaado weeye ballankana kama baxo wuxuu kaloo ilaahay ku sugaa kelimaadkiisa sharciga ah oo ilaahay inta waxii soo dejiyo xujaj cadcad ayaa ilaahay xaqa ku caddayna baadilkana ku burina marka kelimaadkiisa qadariga ah ilaahay xaquu ku sugaa waa u gargaaraa kelimaadkiisa sharcigaana ilaahay xaquu ku sugaaho adillo ayuu ilaahay nebigiisa ku soo dejin oo xaqa caddaynaya baatilkana baatilnimadiisa caddaynaya ilah wuxuu uhi subxaana innahu alle caliimun waa mid u ogaal badan bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibka ah waxa aan afka ka soo bixin ee quluubtu qarinaydo taasuu ilaahay ogya ama xaq ha ahaadeen ama baatil ha ahaadeen wa huwa alle alladii waa midka yaqbalu aqbala attawbata towbadda can cibaadihi addoommadiisa xaggoodana ka aqbala wayacfu ilaah waa midka cafiya cani sayi'aati xumaanyaalka wayaclamu alla waa midka og maa tafcaluuna waxaad samaynaydaan wayastajiibu waa ajiiba alle aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan wayasiiduhum alla wuxuu u siyaadinaa min fadli fadligiisa wax ka mid ah waalkaafiruuna gaalada lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun adag walow basada allah alla hadduu u fidi lahaa arrisqa risaaqadda licibaadihi addoommadiisa la baqow way xadgudbi lahaayeen fil ardi dhulka korkiisay ku xadgudbi lahaayeen walaakin yunasilu alla waa soo dejiyaa biqadarin qiyaas xaala uu ku dheehan yahay maa yashaau waxa uu asagu doono innahu alle khabiirun waa mid xog ogaal u ah bicibaadihi addoommadiisa basiirun waa mid u aragti badan bimasaalixi masaalixdooda wa huwa alle alladii waa midka yunasilu soo dejiya alkayfa roobka min bacdi maa qanaduu markay quusteen ka gadaal wayanshuru alla waa faafiyaa raxmatahu naxariistiisa wa huwa alle alweliyu waa maamulaha alxamiidu ee la mahadiyo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala addoommadiisa wuxuu ugu gallan iyo abaal sheeganaa marka ay dembi ka galaan oo ay ku mudanayaan cuquubo adduunye cadaab aaqiro ilaahay weynaa hadday usoo laabtaan ilahay waa ka tirtiraan waana u dhaafa taas waa fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala ilah wuxuu idhi subxaana wa huwa alle alladii waa midka yaqbalu aqbala attawbata towbada can cibaadihi addoommadiisa waa midka ka aqbala addoommadiisu markay toobad keenaan ilaahay toobadda waa ka aqbalaa taasuna waa fadlun min allah wayacfu ilaah waa cafiyaa cani sayi'aati xumaanyaalka acmaashii xunxumeed oo ay ka toobad keeneen ilaahay waa ka cafiyaha waa ka dhaafaa wayacfu ilaah waa cafiyaa cani sayi'aati xumaanyaalka wayaclamu alla wuxuu og yahay maa tafcaluuna waxaad samaynaydaan wayastajiibu alla waa ajiibaa aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan wayasiidum alla wuxuu u kordhiyaa u siyaadiyaa min fadlihi fadligiisa wax ka mid ah wayastajiibu aladiina aamanuu laba macno ayay mufasiriintu maraan yastajiibu aladiinada in laga dhigo mafcuulu bihi oo faacilkii waa alle macnuhu markaas wuxuu noqonaa wayastajiibu alle waa ajiibaa aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan dadka hadday iimaan iyo camal saalixa la yimaadaan ilaahay weyna waa ka aqbala baryadooda baryada ay naftooda u baryayaan alle baryada ay u ducaynayaan ehelkooda baryada ay saaxiibadood u ducaynayaan ilaahay waa ka aqbalaa markaasna aayaddu waxay la mid noqon innamaa yataqabal allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa dadka muttaqiinta ah dadka mutaqiinta ah ayaa ilaahay wax ka aqbala taas waa macno wayasiidum alla way u kordhiyaan min fadlin waxa weeye wax aysan weydiisan u siiyaaba wax aysan weydiisan waxay weydiisteen alla waa ka aqbalaa waxaysan weydiisanna waa iska siiya oo waxawn intaad weydiisatay haddii lagu sii lahaa qayr badanaad ku dhaafi lahaa laakiin ilaahay weynaa nicamta uu ku siiyo oodan weydiisan taasaan la koobiba karin macnahaasuna waa macnaha aayadda daahirkeeda ah macno kalaa jiro bacdulmufasiriin ay mareen sida cabdiraxmaan naasir sicdi oo kaleeto waxa weeye taysiiru kaliimi raxmaanka wayastajiibu aladiina faacil laga dhiga oo macnaha waxaa laleeyahay aayaddii hore oo wahuwa aladii yaqbalu towbata waxaa laga fahmaa dadka ilaahay toobadkeen inuu ugu yeeray toobadda ilaahay inuu dadka ugu baaqay oo uu amray inay toobad keenaan saasaa laga fahmaa maxaa yeelay alla toobadda waa aqbalaa waxa weeyaan macnaheedu war toobad keenaa laydinka aqbale laakiin toobadda marka laga aqbala waa inay shuruuday leedahay hadday tahay dembi aad alla ka gashoon ibnu aadan shaqo ku lahayn oon xaq banu aadan shaqo ku lahayn saddex shardiyaa lagaa rabaa kow aliqlaacu can dembi waa inaad dembigii ka fuqdaa laakiin dembigii adoo ku dhex jira inaad tiraa astaqfirullah macnaheedu waa istihzaa iyo jaasjaas kow dembiga waa inaad ka fuqdaa labo annadam calaa maa faat wixii horay kaaga tegay waa inaad ka shallaydaa shallaytaduna waa qalbiga qalbigaagu waa inuu ka murgaa xumaantaan aad shaqaysato naftaada cadaabta u keenayda shardiga saddexaadna wuxuu yahay alcasmu calaa anlaa tacuud inaad go'aansato inaadan weligaa ku laabayn dembigaas saddexdaa shardiyaa lagaa rabaa wixii macsiya oo addoonka iyo alla ka dhaxayda waxaa lagaa rabaa aliqlaac inaad ka foqdo horta dembigii kaasaa ugu horreeya kadibna shallayto kadibna inaad waxa wayaan go'aansato inaadan ku laabayn hadduu xaq banu aadan yahay oon qof muslimahaad dishay maalkiisaad qaaday waa xamatay shardi saddexaadaa haray oo waxa weyn wixii xuquuqa dadkii lahay banu aadanka waa inaad u celidaa hadday qisaas tahayna waa inaad isku dhiibto oo tidhahdaa iga qisaasta ama io cafiya oo dadkii ama aad u guddo ama ay kaa waxa weyn kaa qisaastaan oo ama waa inaad u gudto oy kaa qisaastaan macnaha ama ay kuu cafiyaan shardigaas dheeraadkaa la socdo saddexii shardina waa la rabaa mar walba aayaddaas hore markii toobadda looga hadlay wayastajiibu waxaa alla ajiiboo toobad keena wey marka macnaha macnaha labaad wayastajiibu waxaa ajiiba alle mafcuulkiiyo maxduufa wayastajiibu way ajiibaan alle aladiina dadka aamanuu xaqan rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan wayasiidhum allana wuxuu u kordhiyaa min fadli fadligiisa wax ka mid ah oo aysan weydiisan labadaa macnaba lagu fasira waalkaafiruuna gaalada oo kuwaan alle ajiibin ah waalkaafiruuna gaalada waa kuwa aan alle ajiibinoo iyagu aan toobad keenin oo kufri hadday ku sugnaayeen kama soo laabanayaan macaasi hadday ku sugnaayeenna kama soo laabanayan ilaa labadaba alla waa aqbala toobadda qofkii gaalnimo ka toobad keena alla waa ka aqbala iyo shirki qofkii asagu muumin awal ahaa laakiin macsi ka soo toobad keenayn ilaahay waa ka aqbala labadaba kuwii marka iyagu toobadda diiday aa ilaahay noo sheegaa markiina lakaga warramay kuwii toobadda aqbalay oo ilaah ajiibay waalkaafiruuna gaalada lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun adag walow basadallah alla hadduu u fidi lahaa arrisqa risaaqadda licibaadihi addoommadiisa la baqow way xadgudbi lahaayeen fil ardi dhulka korkiisa haddana ilaahay wuxuu nooga warramaa subxaanah wa tacaala risqiga qaybinta uu qaybiyo oo waqti roobka la yareeyo marna roobka xoogaa roonool ku filan dadka la siiyo mar abaar ay hadba noqoto xikmadda ku jirta dadka gabal fuqara ay noqdaan gabar xoogaa dhaqaalo la siiyo kuwa aqniyada laga dhigo xikmada ku jirta ilaahay weynaa subxaana wa tacaala asagaa naga oqoo og maslaxadayada maslaxadayada annagu ma naqaan alla naga oqoo og ilaahay baa yaqaana ilaa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala hadday dhici laheyd alla inuu addoommada u waasiciyo risqiga oo aqniyo laga dhigo oo roobku iska shubmo oon abaar la arag dadku waa qooqi lahayn waa kibri lahayn waa kibri lahayn banu aadanku waa daciif nimcada ma hana karo nimcada ilaahay akaru naasi ma hana karaan marka la siiyo kibiru ka qaadi iyo qooq iyo xadgudub iyo kan kula duud reer hebel ku laab reer hebel ku dil in hebel ku dil koox heble iskaga dhici hebel ku gumayso hebel ku dullaytag waxaasay u adeegsadaan nimcada banu aadanka waadna aragteen reer baadiyaha firiya haddii abaar ay dhacdo ku cadkaato way kala nabadgelayan ayaantaas badanaaba sida badanoo qaalibkaa xoogaa maanka loo shubo oo waxa weeyaan xoogaa xooluhu ka sii jeedaan khalaas hubkiisa wuxuu u qaadanaa inuu walaalkiis jiro fiiriba baqiga iyo kibirka soo ma jeeda nimcada alle banu aadanka agarkiis waa ku kufiyaan weydaa saas daraaddeed wuxuu yidhi alimaam alxaafid maxamed ibnu cali alkariji alqasaab nukatulqur-aanka wuxuu ku yidhi aayaddan markuu fasirayey daliilun calaa anna karata almaal sababun lifasaadi iddiin aayaddan waxay caddaynaydahoy daliil u tahay maalka badanu diinta inuu fasahadiyo diin la-aanu dadka dhigaa badankiisa nimcada badan diin la-aanay dadka dhigtaa waana fasahadiyeen ilaa man casamahu llah qofka ilaahay ilaaliya maahane qofka ilaahay ilaaliya maahane qofkaas fidna ku noqome laakiin taas wuxuu yidhi fa huwa macsuumun makhsuusun waa qof si gooniya loo ilaaliyo yidhi kaasu sidaa waa qof si gooniya loo ilaaliyey oo ilaahay si gooniya u karaameeyey sida saxaabada kuwoodii aqniyaalka ahaa kuwaasoo kale ilaahaa ilaaliyey laakiin qofkaan alla ilaalin fa karatulmaali lahu muhlik maalbadidu ayadaa halaagee qofka ku filan halaag ayadaa ugu filan asal marka maalbadida iyo risqiga tirada badan waa fasaaduddiin ilaa qofka alla ilaaliya maahane qofka ilaahay ilaaliya waa nimco ilaah oo daacada allu adeegsana daacada alluu adeegsana marka taasna waa masalo weyn marka ilaahay asaga addoommada masaalixda ka oqo walow basadallah ilaahay hadduu u waasici lahaa arrisqa risaaqadda licibaadihi addoommadiisa la baqow way xadgudbi lahaayeen waa kibri lahaayeen fil ardi dhulka korkiisa ayay ku xadgudbi lahaayeen walaakin alleh yunasilu waa soo dejiyaa biqadarin qiyaas xaalu ku dheehan yahay maa yasha wax uu rabo roobka uu keenayo qiyaasuu ku keena qofka uu doono haniyuu ka dhigaa midkuu doono faqiiruu ka dhigaa qof waxaa jira haddii faqrigaas laga saaro hore ka gaalooba oo ilaahay weyna ilaalin uu ilaalinaayo faqiir uga dhiga waxa uu roon meelihiisaas inuu waxa weye dhabarka ku xamaasho haddii wax yar loo dhiibo waxa weye waa gaalooba muslimkana waa dhiba ilaahay weyna shartiisu ka haya maslaxadiisu uu ilaalina midna waxa weeyaan haddii dhaqaalo la-aan uu noqduu gaalooba hantidaasuu iimaanka ku haysana ma adkaysa karo maxaa yaele labadaba waa imtixaan dhaqaalihii waa imtixaano waxay rabaan qofku inuu ku shukriyo oo ilaahay ugu khuduuco faqrigiina waa imtixaan wuxuu rabaa dhibka inaad ku sabarto marka ilaahay masaalixda addoommada isagaa ka oqo mid waxa weyan haddii faqiir laga dhigo waa u dhammaatay mid haddii laga dhigo waxa weeyaan qanina waa u dhammaatay midba meela dana unta ugu jirtaa ilaahay isagaa yaqaan innahu alle bicibaadihi addoommadiisa khabiirun isagaa xogogaal u ah ilaahay addoommadiisa isagaa xogogaal u ah mid walba waxa maslaxadiisa ku jirtana isagaa yaqaan marka rabbi maslaxadaada inuu ku waafajiyo saasaa dantaada ku jirtaa basiirun isagaa u aragti badan addoommada masaalixdooda wa huwa alle alladii waa midka yunasilu soo dejiya alkayfa roobka min bacdi maa qanaduu dadku markay quusteen ka gadaal oo wayanshuru faafiya raxmatahu naxariisiisa dadku markay quustaan isku yidhahdaan waa loo dhammaato abaara ummadda u dhammayne ilaahay roobka markaasuu keena markaasuu keena taas waxay tusaydaa inaysan xoog iyo xeelad ummaddu lahayn xoog iyo xeelada inaysan lahayn ayay ku tusaydaa wa huwa alle alweliyu waa maamulaha alxamiidu la mahdiyo waa midka addoommada asagu maamula waana midka la mahdiyo alle wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garto waxaa ka mid ah khalqu samaawaati waalardi dhulka iyo ciraryaalka abuuristooda iyo wamaa shay abuuristiisa baha ilaahay uu faafiyey fiihimaa ciraryaalka iyo dhulka uu ku faafiyey wa huwa alle calaa jamcihim makhluuqa la soo kulmintooda qadiirun waa mid awooda idaa waqtigii uu soo kulmiyo yashaau ilaah uu doono wamaa asaabakum wixii inin asiiba oo min musiibatin dhibaato ah fa bimaa kasabaad kii sababtiisa fa bimaa kii sababtiis weeye kasabaad ay shaqaysatay eydiikum gacmihiinna wa yacfu alla waa cafiyaa can kaiirin in fara badan wamaa antum idinkuna ma tihidiin bimucjisiina kuwa caajisgeli kara alleh fil ardi dhulka korkiisa ku caajisgeli kara wamaa lakum inima sugnaanin min duunillaahi alla ka sokay min weliyin maamule arrintiinna maamulo walaa nasiirin gargaara idin gargaara ilaahi weynaa calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid a aayaadka kownigaah aayaadka kowniga ah wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid ah iyo weynankiisa khalqu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka abuuristooda taasaa ka mid ah waxyaalaha ilaahay awooddiisa lagu garto oo waxay tusaydaa allihii samaawaadka intaan la eg abuuray inuu awood kaamila leeyahay cilmi kaamila leeyahay waxayna tusaydaa allihii samaawaadkaas iyo dhulka abuuray inuu awoodo qof dhintay inuu nafta soo geliyo wamaa iyo wa khalqu maa shay abuuristiisa ayaa ilaahay lagu gartaa badta ilaahay uu ku faafiyey fiihimaa ciharyaalka iyo dhulka waxyaalaha ilaahay ciharyaalka dhulyaalka ku faafiyey oo malaa'igtii waa jinnigii waa insigii waa xoolihii waa bahallihii waa dhammaan makhluuqa ilaahay saas ugu firdhiyey cirka iyo dhulka dhammaan isagaa abuuray allaha makhluuqa nuucaas midabyadoodu waa kala duwan yahay luqadoodu waa kala duwan tahay jurmigoodu waa kala duwan yahay allaha kuwaas abuuray awood kaamil inuu leeyahay tusayda wamaa wa khalqu maa shay abuuristiisa ayaa ilaahay calaamadaha lagu garta ka mid ah baha ilaahay ku faafiyey fiihimaa cidharyaalka iyo dhulka oo min daabatin daabad ah noole ah wix naftuba ku jirto noole ah ama malaa'ig ha ahaade ama jinni ama insi ama bahal ama xoolo wa huwa alle calaa jamcihim jamci alkhalaa'iq makhluuqyaalka la soo kulmintooda idaa waqtigiina uu soo kulmiyo yashaaw alla uu doono qadirun waa mid awooda markuu doono inuu marka soo kulmiyo waa awooda maadaama marka horeba iyagoon jirin wax jira uu ka dhigay marka bacigii ayaa lagugu tusaa cirka iyo dhulka abuuristiisa waana dariiqat lqur'aan wamaa asaabakum wixii inin asiiba oo min musiibatin dhibaato ah wax alla wixii dhibaatoa inin ku dhaca wanum nakira fii siyaaqi shardi tacum min musiibatin a nakira min silaa la geliyeen sidaasaa fiican in la yidhaahe maa shardiyaahuna ka horaydo dhammaan wax kasta oo musiibaha inu ku dhaco abaar ha ahaato colaad ha ahaato cudur ha ahaato culays kale iyo faqri ha ahaato wax alla wixii inin asiibaa fa bimaa kii sababtiisay ku ahaadeen kasabad ay shaqaysteen eydiikum gacmihiinna waxa gacmihiinnu aad shaqaysateenoo dunuub aad gasheen taasaa ilaahay idinkugu sallida marka dhammaan waxyaalaha dadka waxa weeyaan ku dhacaya ee abaaraha iyo colaadda iyo cudurrada iyo faqriga iyo masaa'ibka dhacaya waxaa sabab u ah macaasida banu aadamku shaqaystay ilaa wuxuu ihi subxaana wa yacfu alla waa cafiyaa can kaiirin in badan weliba dunuubtii la shaqaystay ilaahay uma wada qabto addoommada ee qaar badanoo cafiyaa bal qur-aanka alla wuxuu ku caddeeyey hadduu alla u qaba lahaa addoommadu waxay shaqaysteen inaan dhulka korkiisa xataa iska daa dad eh quraanjo iyo bahalla laguma arkeen xumaanta banu aadanka dunuubtiisa waxaa la halaagsami lahaa xayawaanaadka kale xata oo ilaa wuxuu yidhi walow yu'aakhidullaahu naas dadka hadduu alla u qaba lahaa bimaa kasabu waxay shaqaysteen maa taraka calaa dahrihaa min daabba ilaahay dhulka korkiisa daabad ugama tageen iska dadade xataa xayawaanaadka kale halaagsami lahaa xumaanta banu aadamku sameye sababteed laakiin bifadli illaahi wa cafwihi ayaa lagu noolyaho lagu jooga laakiin raxmad ilaahay waxaa kaloo ah cali bnu abi daalib wuxuu ihi radia allaahu canhu dhammaan dembi kasta oo ilaahay adduunka dadka ku ciqaabo dembiyaa dadku galeen adduunka ilaahay ku ciqaabo faallaahu axlamu min an yuhanniya calayhim alcuquuba yowma alqiyaama ilaahay waa ka dulqaad badan yahay inuu haddana mar kale ku laabo ku soo celiyo aakhira inuu ciqaabo dembiga haddii adduunka qofka loo ciqaabo khalaas aakhira loo ciqaabi fadliga ilaahay taasaa ka mid a fadliga ilaahay taasaa ka mid ah oo ilaahay dembi uu adduunka u ciqaabay dib ugu soo celin maayo hadduu adduunka cafiyana wuxuu yidhi cali bnu abi daalib wax ilaahay cafiya inuu dib aakhira ugu soo laabta ilaahay weyne subxaanahu wa tacaala wax weyn suurtagalka ma ahan waa ka karaama badany waa ka karaan badanya qofkana dhibaato kastoo ku dhacda ilaa nabigu yidhi sal allahu calay wasalam xataa qodaxda jirkiisa muda mudayda qodaxda mudayda qofka muuminka dembi dhaafay u tahay mar hadduu rumaysan yahay qadarkii alle ku sabarsan yahay qodaxda muddaa dembi dhaafay u tahay bahalka qaniina dembidhaaf u yahay xanuunku dembidhaaf u yahay wax kastooo qofka muuminka dhibaato ku dhaca dembidhaaf u yahay qofkana marka ilaahay uu jeclaado adduunkaa loo qabtaa dunuubtiisa markaasaa cuquubooyinka adduunka listabadhig looga dhigaa ilaa uu aakhira taga isagoo wax dembiyaba lahaynba qofka ilaahay nabcaadana dunuubta isagoo shaqaysa ayaa cuquubada laga haya markaasa caafimaadka dhaqaalaha nabadgelyada laysku dabadhigaa ilaa uu isdhigto oo uu aakhiro yimaado isagoo raran oo ay u dhammaato balaaya ku raranto dunuub marka masaa'ibka waxa weeyaan dembi dhaafay u yihiin dadka mu'miniinta wamaa antum idinka ma tiihidiin bimucjisiina kuwa caajis geli kara alle fil ardi dhulka korkiisa ilaahay ma caajis geli kartaan macnaheeda waxa weeyaan hadduu alla hadduu doono inuu inin ciqaabo oo dembiyaad gasheen dembigii inuu inin ciqaabo hadduu doono kama faka karta mel aad uga faka kartaa ma jirto saas weeye macnaheedu wamaa lakum ini mana sugnaanin min duunillaahi alla ka sokay min weliyin maamule mana jiro cid alla ka sokayda ee weli ah ee arrintiinna gacanta ku hayda oo ilaahay uu idhaah subxaanahu wa tacaala masaa'ibka uu soo qadaro idinka leexi kartaana ma jirto idinkuna kama faka kartaan cid kaloo maamulkiina gacanta ku haydana ma jirto walaa nasiirin gargaare idiin soo gurmada oo cuquubada ilaahay idinku rido idinka leexi karaana ma jiro oo idinka difaaci kara ma jiro wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid ah aljawaari doomaha soconaya filbaxri badda dhexdeeda soconaa kal aclaami buura xaalay la mid yihiin in yasha ilaa hadduu doono yuskin waa xasillinaa arriixa dabaysha fayadlalna doomihii waxay noqonayaan rawaakidda kuwa taagan calaa dahri badda korkeeda inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la aayaatin calaamado ilaahay awooddiisa tusayaa ku sugan likulli sabaarin qof sabar badan dhammaantiis cala shadaa'idi dhibaatooyinkana ku sabra qofkaasay aayado ugu sugan tahay shakuurin qof shukrin badan dhammaanteed oo ku shukriya fi rakhaa'i barwaaqada oo yuubiqhunna ama alla waa halaaga hadduu doono dadka doomaha saaran bimaa kii sababtiisu u halaagin kasabu ay shaqaysteen wayacfu alla waa cafinaa can kaiirin in fara badan wayaclama liyantaqima ilaahay inuu ka aarsado darteed uu u halaagaa qoladuu halaagay oo wayaclama ay ogaadaan alladiina dadka yujaadiluuna doodaya fii aayaatina aayadaheenna dadka ku doodaya inay ogaadaan maa lahum inuusan u sugnaanin min maxiisin leexasho ay ka leexdaan ciqaabka ilaahay ilaahay weynaa subxaana wa tacaala haddana wuxuu noo sheegin aayaadka kownigaa ee ilaahay lagu garto waxa weyan awooddiisa iyo suldadiisa waxaana ka mid ah badda ilaahay inuu saqiray oo waxa weyan biyaha haddaad dhagax yar ku riddo hoosu tega markab marka intaasoo tan oo kumanaantan ah ayaa dul sabayna badda ilahay wuxuu leeya taas ilaahay awooddiisa ku garta idinkaa layniin saqiray waxaa laydinkugu talagalay nicamtaas inaad isku dhaafsataan ood qaaradahana u gudbidaan waxaad haydaan waxaad u baahantihiin aad ka keensataan laakiin dhagax yar biyaha dii lagu rida salkuu tega ilaah wuxuu yidhi subxaana wa min aayaatihi ilaahay calaamadaha awooddiisa lagu garta waxaa ka mid ah aljawaari doomaha soconaya doomaha soconaya filbaxri badda dhexdeeda soconaya kal aclaami buuro xaalay la mid yihiin buuro waaweyn aad mooddo halkaas marka markabku uu ka muuqdo in yashaa ilaa hadduu doono yuskini riixa dabayshu xasiloonina hadduu ilaahay doono inuu dadkan waxa weeyaan uu baabi'iyo oon maraakiibtu badda marin wakhtigii hore matoor kuma soco jirin doomuhu dabaysha ayay ku soco jireen ilaahay weyna hadduu doono dabayshiiu asil xasil uu dejina oo wuxuu ka dhigaa mid xasiloon markaasaa markuu kubarta istaaga meel uu dhaqaaqayo marka waa awooda ilahay inuu saas yeelo dabayshii uu wuxuu ka dhigaa mid xasiloonoo degan oo aan dhaqaaqayn meeshaasu iska dhex taagnaana halkay ku dhammaalahay in yashaa ilaa hadduu doono yuskin wuxuu dejinao xasillinaa arriixa dabaysha oo mid xasillanuu ka dhiga oo aan dhaqdhaqaaqayn fayadlalna doomihii waxay marka noqonayaan rawaakida kuwa taagtaagan calaa dahrihi dahri albaxri badda korkeeda kuwa badda korkeeda iska taagan oo dhinacna u dhaqaaqi karin ayay noqonayaan ilah wuxuu idhi subxaana inna fii daalika arrintaas la soo sheegay oo badda sakiridda ilaah sakiray ah la aayaatin calaamadaha ku sugan ilaahay awooddiisa lagu garto laakiin dadkao dhan wax kuma fahmaane dadka kaafiliinta way iska marayaan waa cunaa nimcadii ku timid badda laakiin marna qalbigiisa kuma soo dhacdo inay tahay ilaahay sakiriddiisa laakiin waxaa wax ku fahma likulli sabaarin qof sabar badan dhammaantiis oo ku sabra fi shadaa'idi dhibaatooyinka waxa qofka dhibaatooyinka ku sabra shakuurin oo shukrinta badan fi rakhaa'i barwaaqada ku shukriya qofkaasaa wax ku fahma aayaadka kooniga oo yuubiqhunna ilaahay haddii kale waaba halaagaa doomaha yuubiqhunna doomaha iyo dadkii saarnaa uu halaaga hadduu doono oo se u halaaga waa maxay dabayshu wuxuu ka dhiga badda xoog u ka eh markaasuu intii loo baahnaa ka badan ka dhiga markaasuu markabka dhan ama doonta dhan ay dabayshu gadineen hadduu doono taasuu yeela hadduu doonana waa harkajina markaasay fariisanayn hadduu doonana dabayshii xoog badan u yeela badii xoog inta ilaa u kiciyo uu hadduu doono gadina markabkab dhanba oo yuubiqhunna ama waaba halaaga oo dabaylihiiyu kicina bimaa kii sababtiisu ilaahay ku halaaga kasabu ay shaqaysteen wayacfu ilaah waa cafiya can kairin wayacfu waa cafinaa ilaa hadduu doono can kairin in fara badan ta qayb halaago uu qayb kalena iska cafina wayaclama wayaclamada waxay ku cadfan tahay ficil maxduufa maxaa ilaahay ku halaagay uu halaagaa liyantaqima ilaahay inuu ka aarsado daraaddeed oo wayaclama ay ogaadaan aladiina kuwa yujaadiluuna dooda fii aayaatina aayadahayaga kuwa ku dooda inay ogaadaan ma lahum inuusan u sugnaanin min maxiisin leexasho cadaabka ilaahay iyo ciqaab hadduu alla la soo doono inaysan ka carari karin oo ka leexa karin inay ogaadaan sidaas darteed uu ilaahay uga aarsan oo u ciqaaba famaa uutiitum wixii lanin siiyo oo min shay-in shay ah fa mataacu lxayaati waa nolosha raaxadeedii nolosha adduunya ee liidata wamaa cinda allah ilaahay agtiisa waxaa ahaaday aa khayrun khayr badan wa abqaa baaqi ahaansha badan liladiina dadkiina u baaqi ahaansha badan oo u khayr badan aamanuu xaqa rumeeyey wa calaa rabbihim rabbigood korkiisaoo keliyana yatawakaluuna tala saarta waaladiina dadkiiyay u qayr badan tahay waxaa alla agtiisa ahaaday yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alifmi dembiyada kuwooda waaweyn waalfawaaxisha dembiyaalka kuwooda foosha xun waidaa maa qadibuu markay caroodaanna hum yakfiluuna dadka iska dhaafa waaladiina dadkiiya aakira u qayr badan tahay istajaabuu ajiibeen lirabbihim rabbigood wa aqaamuu oogeen asalaata salaada wa amrun arrintooduna shuuraa wada tashi ay tahay baynahum dhexdooda ay wada tashadaan wa mimaa kii wax ka mida rasaqnaahum aan ku risaaqnayna yunfiquuna bixiya waaladiina dadkiiya aakira u qayr badan tahay idaa asaabahum markuu asiibo albaqyu gardaro hum yantasiruuna gargaarsada oo cadowga iska dhiciya ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala haddana wuxuu nagu baraarujinayaa oo na tusayaa adduunyada liidnaanteeda iyo aakiro qiimaheeda si aan adduunyada jacaylkeenna uga jarno oo meesha qiimaha badan leh iyo mustaqbalka u shaqaysanno ilah wuxuu idhi subxaana famaa shaygii uutiitum laydin siiyey risqigaas allah qaybiya qofku doon u waasicin kuu doon uu ku cidhiiriyo famaa uutiitum wixii laydin siiyo oo min shay-in shay ah wuxuu raba ha ahaado intuu raba ha la ekaado adduunka waxa yaalloo dhan kaliga ha la siiya dil rabo mulki iyo boqortooyo ha ahaado dahab iyo dollar wuxuu raba ha ahaado wix alla wixii laydin siiyo oo min shay-in shay ah fa mataaculxayaati waa u nolol raaxadeed noloshaan adduunya ee dhow hadda dhammaanayda adduunya ee dhow oo hadda dhammaanayda adduunya ee liidata aan qiimaha lahayn adduunya faaniya weeye u marka wax kastoo adduunyo lagugu siiyo waa inaad ogaataa waa wax yaroo cawsgeeriyaad ah ri berri la qalayo cawska loo soo dhigay kama duuna waa un intaas waa un intaas marka waxba qiimaaya inala yeela wamaa cinda allah ilaahay agtiisa waxaa ahaaday oo jannada ah aa khayru khayr badan liladiina dadkii u khayr badan aamanuu xaqa rumeeyey wa abqaa ayadaana baaqi ahaansho badan liladiina dadkii u baaqi ahaansho badan aamanuu xaqa rumeeyey waxaa lanaloo sheegayaa adduunyada waxa yaalla waxaa ka khayr badan waxaa ilaahay agtiisa yaallo jannada ah adduunyada waxa yaalla waxaa ka baaqi ahaansho badan waxaa ilaahay agtiisa yaalla shaygu hadduu yahay shay xoogaa iska liita laakiin baaqi noqonaya iyo shay aad nimco badan laakiin hadda kaa dhammaana qofka caqliga lo iskuma doorsado mana isku bedelanayo shayga baaqiga ahaan ayuu doorana laakiin ka waran adduunyadii laba shay isku darsatay waa wax liita oo aakira ka qayr badan haddana waa wax hadda baaba'aya marka aakiradii waana ka nimco badan tahay waana waxaan dhammaahayn waana waxaan dhammaanayn taas marka waxay keenaydaa qof caqli leh inuusan adduunyo liidato baaba'ayda uusan ku bedelan aakirada qayrka badane baaqiga noqonaysa haddana ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala noo tilmaamay dadka aakira u qayr badan tahay gaal iyo qofaan aakira u diyaargaroobin aakiradu qayr uma ahan sharay uta isaga ee dadka aakira u qayr badan tahay waa dad u diyaargaroobay sifaaday leeyihi qofka danaynaya si uga faa'iidaysto sifaadii ilahay noo sheegay liladiina dadkiiyay u qayr badan tahay aamanuu xaqa rumeeyey ee qofaan iimaan lahaynoo gaal ah adduunyada u qayro hayl carunkiisa iyo qurunkiisu iska cuncuna aakhira waa u naar isaga waa u naar ee koo horta qofka muuminka wey qofka aakhira u khayr badan tan kale wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigood korkiisoo kaliyana tala saarta dadka rabbigood tala saarta ee ilaahii weynaa subxaana wa tacaala inuu ugu kaalmeeyo waajibaadka gudashadooda daacada gudashadooda ilaahay u tala saarta u kaalmaysta muxaramaadka inay ka tagaan oo naftooda ka celiyaan ilaahay u tala saarta dadkaas wey dadka aakhiradu khayr badanta dad ilaahay qalbigooda ku xihay wey tawakulkuna waa camal qalbiya oo aad u qaaliya wladiina dadkiiyay aakhira u khayr badan tahay yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alimi waalfawaaxish dembiyaalka kuwooda waaweyn iyo kuwooda foosha xun oo shirkigii iyo kufrigii nifaaqii dhiiggii muslimka zinadii beentii qamro cabidii waxa weeye inxiraafaadkii dadka xumaanta ka fogaada kabaa'irta dadkaasay u khayr badanta aakhiro saqaa'irta qofkii waa ka dhicin mar laakiin hadduuba kabaa'irta ka fogaado fogaanshahaasa alla ugu dhaafaaba saqaa'irta in tajtanibuu kabaa'ira maa tunowna canhu nukafir cankum sayi'aatikum ilaa wuxuu uhi subxaana waidaa maa qadibuu markay caroodaanna hum yakfiruuna dadka iska dhaaf dadka aakhiradu u khayr badan tahay waa dadka markay caroodaan ciddii ay u caroodeen iska cafiye ma jecla inay aarsadaan mar walba ee waxay jecel yihiin inay iska cafiyaan saasay jecel yihiin waa dadkaas dadka aakhiradu u khayr badan tahay waa sifadii nabigu lahaa sal اlahu alيه waslm nabigeenna suuban salى اlahu alيه waslm xadiiska bukhaariga ku sugan min xadiidi caaisha waxay tidhi waman taqama rasuulullaahi salى اlahu alيه waslm linafsihi fii shayin qad weligiis nebi maxamed nafsadiisa uma aarsan weligiis isaga nafsadiisa marka lagu xadgudbo dabcigiisa iyo khuluqiisu wuxuu ahaa inuu iska cafiyo ousan u aarsan ilaa an tuntahaka xurmat اllah fayantaqima biha lilah ilaa in ilaahay xuduudiisa lagu xadgudbo maahane oo uu ilaahay u aaro markaas fiiri marka qofka muuminka ah maxaa lagu yaqaan waxaa lagu yaqaanaa khuluqiisu ma aha aarsi jacayl aarso waa jaahili dhaqanka ah horta aarso ku dambee guulayso waa horta hebel meel saar waa dhaqanka jaahiliga ma ahan khuluqa mu'miniinta waa cafis tan labaad muuminku dayuus maahan marka ilaahay xuduudiisa lagu xadgudbo iskama sabro meel loo sabro ma joogto markaas ilaahayu u aaraa waana carooda fiiri marka labada sifo waa inaad ka ilaalida caarsi jacaylka waa dhaqan jaahili iska ilaali marba haddii naftaada ay tahay inaad sabarto waa in khuluq iyo dabeicad ay kuu tahay tan labaadna waa maxay ilaahay xuduudiisa marka lagu xadgudbana waa inaadan dayuus noqon ood ilaahay dartiis u carootaa ilaahay dartiisaan u carootaa labadaas sifo qaaligaha laga rabaa muuminka nabigu saasuu ahaa sala allahu alay wasalam wladiina dadkiiyo aakhira u khayr badan tahay istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigood ilaahi weynaa dadka ajiibay way dadka aakhira u khayr badan tahay oo ilaahay waxa uu sheegay caqiida u hay rumaysteen ilaahay wuxuu amray samaynayaan oy u hogaansan yihin ilaa wuxuu ka reebay ka haraan oy ka fogaadaan waa dad ilaahay ajiibay waa dad ilaahay ajiibay oo akhbaartii allay rumeeyeen awaamirtii allay fuliyeen nawaahidii alla ka reebayna waa ka hareen dadkaas way dadka aakhira u khayr badantah wa aqaamu salaa dadka salaada ogay aakhira u khayr badan tahay wa amruhum arrintooduna shuuraa wada tashiga ay tahay baynahum dhexdooda ay wada tashadaan dadka aakhiradu u khayr badan tahay waa dadka arrimahooda ka shuureeya ee aan koox ama qof la gooni noqon waa inaan dul istaagnaa meeshaas haddii casharkan insha alla inta nooga dhima tafsiirka marka ibnu kaiirka wax yar bal eega wa amruhum shuuraa baynahum muminiinta arrintoodu waa wada tashi ey laa yubrimuuna amran xataa yatashaawaruu fiihi arrin ma gooyaan ilaa ay ka wada tashadaan maxay uga wada tashanayaan liyatasaacaduu biaaraa'ihim inay waxa weeye ra'yiyaalkooda iyo taladooda isxoojido oo ra'yi xoog leh oo qawiya u soo baxo arrimaha la leeyaha laga wada tashadoo mu'miniintu ay tahay inay ka wada tashadaan waa tee fii mili اlxuruubi wamaa jaraa majraaha waa dagaalada iyo wixii dariiqooda mara dagaalada waa arrimaha hadday maslaxa ka timaadna oo dagaalku dariiqo saxa maro maslaxadda ka timaadna caamay noqonayn muslimiintao dhan haddii darar iyo dhibaata ka timaadana dararkaasu qof iyo kooxdii dagaalka huriday ku dhici maaha caamu noqona maadaamay saas tahayay waxay waajib tahay in shuuro uu noqdo dagaalka iyo wixii dariiqa dagaalka mara sida siyaasada oo kale waxaa xaaraan ah in kooxu la gooni noqoto jihaadka ama dagaalka waa xaaraan waxaa xaaraan ah siyaasadda inay kooxu la gooni noqoto ama urur ha noqdo ama qabiil ha noqdo ama koox yar ha noqoto waa xaaraan waxaana waajib ah muslimiintu inay ka wada tashadaan sababtoo ah haddii maslaxa ka timaad muslimiintao dhan aa ka faa'iida hadday dhibaata ka timaadna muslimiinto dhan ay ku dhici dhibaatadu maaha wax marka qof uu samaysan karo maadaama ay saas tahay ay waajib tahay inay ka wada tashadaan sababtaas wuxuu yidhi waa sii wada xaafid ibnu katiir kamaa qaala tacaala sida alla yidhi washaawirhum nebi maxamedow la tasho mu'miniinta fil amri arrinta kala tasho dagaalaa laga hadlay dagaalkii uxud a weliba laga hadlaa markaas dagaalkii uxud ay aayadda ku soo degtay la tasho mu'miniinta faidaa casamta markaad go'aansatana fatawakal cala allahi alla tala saaro walihaadaa saa daraaddeeda kaana nabigu wuxuu aha calayhi salaatu wasalaam yushaawiruhum mid mu'miniinta la tashada filxuruubi dagaalada iyo wanaxwiha wixii la mid ah muxuu la tashanaa liyadiiba bidaalika quluubuhum wuxuu rabaa arrintaas la tashigaa in quluubta mu'miniintu ku raali noqoto nabiga sal allahu calay waslm waad xasuusataan dagaalkii badeg markii la gelayey muxuu ku lahaa ashiiruu calaya ila taliib muhaajiriintii hadleen oo hadleen oo hadleen ashiiruu calaya uu ka suuli diida nabigu sal allahu alay waslm ansaartee waxay dhahdeen waxaad mooddaa inaad annaga noodan leedahay ila waa hadleen raggii waaweynaaye muhaajiriin mana joojin kelmadii markaasuu hi nacam idinkaan idin dan leey maxaa yeelay deegaanka la joogo dadkii ku noolaa weeye haddii dhib yimaado dhibka ugu badan ayagu ku dhaca culayska ugu weyn ee jihaadka cidda laga rabaana waa ayaga ilaa waa dad yaroo kooban muhaajiriintu laakiin ayaga dhammaanay meesha degayin idinkaan idin danleeyo waxay yidhahdeen ku dhihi mayno sidii reer banu israa'iil ay yidhaahdeen idhab anta wa rabbuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduuna ku dhihi mayno laakiin waxaan ku leenahay dagaalan waa kula dagaalamaynaa baddaan haddaad quustana waa ku raacayna kaa hari mayno ee gal dagaal saasuu ku galay nabigu sal allahu alay wasl dagaal nabigu sidaasu uula tashan jiray dagaalka iyo wixii la mid ah si quluubtoodu raalli u noqoto fiiriya hadalkaas waa kelmad weyn sababto ah waa maxay dadka haddii lala tashado oo la yidhaahdo haye maxaan ka yeelnaa dagaalkan maxaan ka yeelnaa culayskaana yimid oo dhexda arrinta la dhigo waxay dareemayaan inay tahay arrintaanu arrin aan cid gooniyuhu ku danaysay ee ay tahay arrin lagu ilaalinayo ilaahay diintiisa nafta mu'miniinta maalka mu'miniinta cirdiga mu'miniinta wax lagu ilaalinayo oo loogu danaynayo diinka iyo dadka diinta haysta taasay dareemayaan arrin waxay dareemayaan oo waxa weeyaan guud inay tahay sidaas darteeda qof kastoo diinta daniinaya waa ka qayb qaadan laakiin marka kooxu meel ka goosato ama qof gooniyuhu goosto oo aan lagala tashan dadka mu'miniinta ah waxay aaminayaan arrintan inay tahay arrin aysan ayagu tala ku lahayn hadday god ku dhacayda aysan ka celi karin meesha guul keeni kartana aysan u tilmaami karin banu aadankana dabcan iska daa dadka ahludiinka ah xataa banu aadanka caadiga ah ilaa qof dhuuni qaataan maahane dabci uma ahan arrin meel ay ka socoto uusan garayn inuu iska raaco qofka dhuuni qaataha waa iska dabiici isaga haddii bariiskiisu maantaas ku jiro ilaa isaga un bariiskaa dhibee waa iska raaca laakiin meelay ku socoto iyo meel laga guntaayo war isagoon ka hayn qofku inuu iska raaco banu aadanka caadiga xataa dabiici umaahan iska daa muslimiinta ma dhici karto waa inuu qofku ku qanco waxaan in ilaah loogu gargaarayo oo diinta loogu gargaarayo oo ay tahay arrin muslimiintu wada leeyihiin oo hadday god ku dhacayda laga qaban karo oo hadday gargaarsaydo dariiqay ku gargaarsaydo talo lagu biiri karo waa inay noocaas noqotaa sidaasaa qulubtoodu raalligu noqon markaasuu yidhi wahaakadaa lamaa xadarat cumara bna alkhadaab radia allaahu canhu alwafaatu xiina ducina jacala alamra baynahum shuuraa fii sittati nafr sidaasoo kale dagaalka kaliya maan dagaalka markuu soo sheegay arrintii labaadan ku cadafna waxay ahayd siyaasadda ayadana waa wadatashi waa wada tashi qabiil ma maamulo karo kooxu ma maamulo karto qof keligiisu uma tasho karo waa wada tashi markii cumar ibnulkhadaab gaalkii majuusiga ahaa uu toorreyda ku muday isagoo salaada subax tujinaya shuuruu ka dhigay oo casharatulmubashariina biljanna lixdii ka nooleed lixdaasu go-aan ha ka gaarino ha ka shuureeyeenuy lixdaasna xaafidku halkaana kuugu tixoo waa cuhmaan ibnu cafaan caliy bnu abi daalib balxatu ibnu cubaydillaah zubayr ibnu cawaam sacad ibnu abi waqaas cabdiraxmaan ibnu cawf wiilkiisa cabdullahi buu ku daray wuxuuna yidhi asaga lagama dhigi karo amiirka muminiinta waa cabdullahi magdha dadkuuna la mid yihi waa mudan yahi in laga dhigo lagama dhigi karuu yidhi kaliya lixaatiina haynin la joogo waxa weeyaan haddaad saddex iyo saddex noqotaan haynin kala rajo si codkii waxa weyn u kala bato khalaas intaas uu joogaya laakiin isaga looma dhiibi karo arrinta waxay isku waafaqeen in cumaan la hormariyo loo dhiibo cumaanaana loo dhiibo sidaas amiirulmuminiin ku noqday waxaan rabaa wax yar inaan dul istaagno shuurada iyo dimuqraadiyaddu ma isku mid ah shuurada iyo dimuqraadiyaddu ma isku mid ah oo booskii shuurada dimuqraadiyaddee noo marayda miya ma saxa warkaas waaba la yidhiye ma saxa sax maahan waana dalaal acdaada muslimiintana waxaa muuqata laba dariiq oo ay ku dabargoynayaan diinta islaamka inay ka shaqeeyeen labada dariiqna way kala daran yihin tan koowaad labada dariiq oy adeegsadeen waa awoodda ay ku muquuninayaan muslimiinta oo madaxdii muslimiinta xukumayday inay tarqiib iyo tarhiib u adeegsadaan inay rajo geliyaan oo yidhahdaan kursigan kugu haynay nahay aqbal dimuqraadiyadda ayna caga u cagajugleeyaan oo yidhaahdaan wallaadan ku fadhin haddaadan dimuqraadiyad hirgelin dhinacna ay ka rajo geliyaan dhinacna ay waxa weeyaan ka cabsigeliyaan taasna maadaama waxa weeyaan ay kursigoodii qataru ka muuqdo ay ka doorteen ilaahay raalli ahaanshadiisii in gaaladu ka raalli noqoto oo ay saas ku qaateen dimuqraadiyaddii taas waa awoodda ay ku muquuniyeen laakiin waxaan dhihi karaa oo xaqiiqo ah dariiqada kala ka shar badan oo waa maxay inay quluubta mu'miniinta ku beeraan oo ay ku qanciyaan diintoodii islaamka iyo dimuqraadiyaddu in isku mid tahay oo ay u adeegsadaan imaa dad xaaqidiin ah oo cadow ah aan daahir ahayn oo ismuujayn oo aan islaamnimadaba aaminsanayn ama ah dad inta haziima ku dhacday siraacii ama legdankii ama dagaalkii ka dhexeeya muslimiinta iyo gaalada inta ku jabeen oo is yidhaahdeen siraac toosa wax loogama qaban karo waxa weeyaan dariiqii ka bayray oo yidhi waxa weeyaan toos mutuxan gaal wax loogama qaban karee waxa uu wada ha la hagaagajiyo ha la yidhahdo iyadiyaaba diinta islaamka ah taasu marka waa haziima nafsiya waa dad inta niyad jabay oo waxa weeyaan is yidhi lagama hortegi karo kufriga is yidhi kufriga horaha loo raaco oo isaga islaamnimaha laga dhigo laakiin kufri islaamnimo ma noqaan taasaana shar badan taasaa shar badan dariiqada maxaa yeelay middaan awoodda ay ku muquuninayaan oo dalalka muslimiinka midna ay xoog u qabsadeen midna ay waxa weeyaan cagajuglaynta ku haystaan waxa weeyaan soomaalidu waxay yidhahdaan nin ciil qaba lagama adkaan waxay og yihiin dadka mu'miniinta in la dullaysanayo sidaas darteeda waxay qabaan cadow ka xoog badan inuu dullaysanayo lagama adkaan marka qof ciil qaba laakiin middaan jaamacadaha iyo madaarista macaahidda macallimiin loo soo tarbiyeeyey la dhex keenay ee u meerinaya carruurta toban jiryada ilaa kii jaamacadda dhiganaya dimuqraadiyaddu waa shuuradii kuwaasa cadowga ugu daran ah humul caduw haaulaa waa kaasa cadowga ugu daran sababtoo ah quluubtay ku beerayaan inay jeclaadaan mabaadi'dii gaalada markay quluubta ku beeraanna cadaawaddii oo dhan ayaa mu'miniinta ka suulayda hadday ka suushana maxaa usoo baaqi noqonaya waa cadowgii inuu saydareeyey marka taasaa shar badan waxaan rabaa marka inaan tusaaleeyo dhowr tusaale oo qof kasta oo muumina uu ku qanci karo dimuqraadiyad iyo islaamnimo diday isku yihiine inaysan isku mid ahayn qof kastaana waaqira xataa iska daa muslima gaal waaqira haddii uuba wax yar oo insaafu ku jiro iska daa qof muslim sheegtee marka ugu horayda waxay isweydiin leh shuurada shuurada shuurada waxaa isweydiin leh haddaad tidhaahdo shuuradu waa diin amar ilaahay amray weeye waana waajib in la shuureeya oo laga shuureeyo danaha caamka ah baa akri doonna insha allah inay waajib tahay iyo cidda lagala shuuraynaye waa diin haddaan nidhaahno dimuqraadiyaddu waa shuuradii macnaheeda sow ma ahan dimuqraadiyad yaa wada maanta soo reer galbeedka maaha idan marka reer galbeedku waxay u socdaan oo ay u dagaalamaan oo ay waxa weyan ciddii diidda u ciqaabaan waa diin soo ma waa inaan idha wa diinta islaamka waxay wadaan marka idan waa muslimiin aan idhahmad ila fiiri dimuqraadiyadda waddankii qaata waa ku taageeraan waddankii diidana waa ku ciqaabaan soo maa reer galbeedku marka waa diinay nagu qasbaayeen soo maa ya waa inaan saas nidhahna diinta islaamka maanta maraykana u taagan waa inaad tiradaa marka masaxa kalla uma kalla haddaba waxa weeyaan waa in xaqiiqadu ay tahay inaysan shaqo isku lahayn ee dimuqraadiyaddu waa mabda diini ah oo mustaqil ah oo usuul iyo qawaacid leh oo kufaartu wadato shuuraduna waa islaamnimo waana diin qawaacid iyo usuul leh didayna isku yihiin isku mid maaha laba qodob ama saddexaanna suuraynayna kow shuurada ma bannaana in laga shuureeyo wax aayad qur-aan ka hadashay ama xadiis nabi ka hadlay ama muslimiintu ku ijmaaceen ma bannaana in laga shuureeyo ee waa in la raacaa waajiba xukunkan haddii aayad qur-aana ka hadashay waxyaa ka soo degay maxaan ka yeelnaa in la yidhaah waa xaaraan hal maadda waa bannaanta haddii inta sharcigu shaygaan amro qaab gooniyaho loo sameeyo uusan amrin qaabka loo samayna waa laga shuurayna laakiin xukunkii lagama shuuray karo ma bannaana in laga shuureeyo wax xadiis nabi ka hadlay in laga shuureeya ma bannaana wax muslimiintu ku ijmaaceen in laga shuureeyo lasaan ka yeelnaa ma samaynaa mase waa diidnaa ma bannaana waa masalo laakiin dimuqraadiyadda waxaa laga wax la yidhaahdo waxaas lagama shuuray karo shuuro maahane ee looma coday karo ma jirto wax kasta waa loo codayna wixii ilaahay xarimay ee aayaadka qur-aan ilaah ku xarimay waa loo waa loo sawdayna shuuro lama yidhahda waa loo sawdayna zinada waa loo sawrada inay gabdhuu jirkooda gaba karaan tukaamo u fura karaan baarlamaanka la geyna haddii coddheeri ay ku helaan waa sharci waddankaas haye bal qof kastoo dimuqraadiyadda waa la ogyahaye bal dimuqraadiyiintu taasaa inkireen inay sax tahay in kale waxaa la leeyahy waa sharci cid diidi kartana male waa loo sawdayna haddii la yidhaahdo shuduudka ragga laba nin ma isguursan kartaa baarlamaanka la geyna waana loo sawdayna haddii coddheeri cod dheer uu helo inay isguursan karaan waa sharci dalkaas waa loo sawdayna kadaalika xalaasha waxyaalaha xalaasha ah oo aayaadka qur-aan alle ku xalaaleeyey haddii baarlamaanka mooshin ahaan loo keeno waa laga sawdayna haye ninku laba dumara ka badan ma guursan karaa ma guursan karaa aayad qur-aan weeye soo maa waa loo sawdayna haddii codka dheer uu helo xaaraan weeye inuu guursadaa waxaa baarlamaanku soo saara inay xaaraan tahay waddankaasna waa ka xaaraan aayad qur-aan wax alla ku xalilaa lagu xarima idan waa kufri oo sariix ah oo maxdi ah oo shubho iyo shake aysan geli karin waa hal masalo ta labaad dadka shuurada muslimiinta ka qayb gala oo lala shuureeyo waa dadka ahlulcadliga ah ahlulcilmiga ah ahlura'yiga ah dadka shuurada la rabo in madaxda muslimiintu la shuureeyaan oo imaamka muslimiintu la shuureeyo oo umarada kale la shuureeyaan oo wulaadu la shuureeyaan waa dadka ahlulcadliga ah faasiq lala shuurayn ma ilaa naasixba maahan waa dadka ahlulcilmiga ah jaahil aan waxa laga hadlayo waxba ka fahmayn lala shuurayn ma waa dadka ahlu ra'yiga ahlu khibradda ah oo camalkaas marka laga hadlayo oqoonta u leh laakiin baarlamaanka xubnaha ka qaybgelaya ma loo shardiyaa shuruuddaas inay noqdaan dad ahlucadli ah dad ahlucadli ah firiy dad ahlucilmi ah dad ahlu caqli ah ma loo shuureeya taas ma shardiyaa ma aha baarlamaanka waxaa soo geli kara fannaanka waa waa geli midka filanjilayga ah oo saqajaanka ah tuuladiisa laga soo dooranaa hadduu cod codka soo helo waa xibin baarlamaan ka mida cid hortaagi karta male tuulada laga soo doortuu tagaa ama qabiilnimaha lagu siiyo ama ha gato codka la meesha walaan diin lagu hayn waa laysgadaaha amase waxa weyaan ciyaalka saqajaanka ha ku badan tuuladu ha soo doorteen haddii tuuladaas la yidhaahdo xibintii baarlamaanka tuuladaasa laga soo doorana ama degmadaas hadduu codka soo helo la dhihi maayo saqajaanata aduu baarlamaan ma noqon kartid cid dhihi kartaa ma jiro baarlamaanku ka mid baarlamaanku ka mid ma isku mid a marka baarlamaanka xubnihiisa waxaa noqon kara macnaha nidaamka dimuqraadiga qof kasta bal waa dastuur kasta horta uga qoranta qofka muwaadinka ah waa la dooro karaa asna waxbuu dooro karaa aa ku qoran carta suuraysan ku qornayaa keen ama carabi ha ku qornaado ama soomaali ha ku qornaado qofka muwaadinka ah ha ahaado tuug ha ahaado zaanig ha ahaado caalim ha ahaado jaahil wuxuu raba ha ahaado waa la dooro karaa waxna waa dooro karaa saasaa ku qoran shuuradana mamnuuc weeye qof aan ahlu cadli ahayn ahlu ra'yi aan ahayn ahlu cilmi ahayn in laga qaybgeliyo masale kale martay ku kala duwan yihiin welidaa saas daraaddeeda haddii waxa weeyaan laba boqol oo saqajaanoo tuugo ah ay codka helaan ayagaa xubnihi baarlamaanka ayagaana u xalaalayna ayagaana u xarima tuugadaas waaba la yaqaanba kuwa baarlamaanka ka mid oo inta caruurtiisii caruurtii inuu fasaadiya looga cabsado caruurta islaamta caruurta u dhashaa tolka isugu yeerta hebel alla waa maandhihi markaasay waxay tidhi tolow ninkaas caruurta uga fasaadina hortii hortoodu qamrada ku cuna hortoodu qaadka ku cuna salaad ma tukado waxa weyn anaa biilka u soo diraayo hala iga dhex bixiyo caruurta waa laga soo masaafiriyey waa yurubtan baarlamaanku ka mid yahy baarlamaanku ka mid yahy waa ninka islaamtiis caruurtiisii laga soo masaafiriyey bal waaba wasiirba bal waaba wasiirba hadda caruurtiisiiya laga soo masaafiriyey inuu fasahaadiyo ummad dhanuu mas-uul ka yahy ma isku mid ah subxaana allah qodobka saddexaad baarlamaanka maxaa wax lagu go-aanka lagu qaataa codbadi soo maaha codbadiya go-aanka lagu qaataa qur-aanka fiiriya codbadi ma go-aana lagu qaataa maya waxa weya waxaa waajib ku ah shuurada imaamka markuu shuuraynayo imaamka muslimiinta markuu dadka la shuuraynaa haddii loo keeno aayad ayadaa la qaadana qofaaba daliil keenay waa aayad waa xadiid waa ijmaac waa qiyaas jeli ah khalaas iyadu qaadana qiyaarna male meel kale inuu aado haddaysan jirinna codadka markuu dhegaysto codka uu siraa kitaabka alluu ugu dhow yahay oo u ekaan badan yahay kaasuu qaadana waa akri doonna insha allah haddaan ka gaaran sidaas darteeda codbadida kaliya in la raaco ilaa muxuu ku tilmaamay wa in tudic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah haddaad raacdo ood addeecdo dadka dhulka korkiisa ku sugan badankooda dariiqa allay kaa baadiyeynaya laakiin dimuqraadiyadda waa cod dheeri sooma bal hal meela iska shabahan yaa keeni kara hal meel iskama shabahaan waa kufri waa dalaal waa ixlaal waa baabi'in diineed kanuna waa diin iyo aayaad quran shuuradu marka wax laysku shabaho maahan ilaahay in looga cabsado weeye oon laysku shabihin insha allahu casharkeenna dambeoo ku xiga aan shuurada dhowr kelima ka sheegi doonaa بإذن الله تعالى يا قواعد كذا والله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد